Dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne isla markaana bartay xirfadda farsamada gacanta ayaa nolosha reerkooda ka maareeya xirfadda timo jarista. Bisha Ramadaan waa bisha ugu shaqada badan xirfadda timo jarista marka loo eego bilaha kale maadaama ay fooda inagu soo hayso Ciidul Fidriga oo inta badan ay dadka isku diyaarinayaan. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta xirfadda timo jarista ayaa raadiyo Beerlula uga waramay qaabka ay u shaqeystaan iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan.
magacaygu waa mukhtaar aweys oo loo yaqaano mukhtaar boto shaqadeydana waa timojara waxaan ku suganahay magaalada beledweyne maasha allah wallaahi niyo horta caaqabad badan baa magaalada ka dhacay waa dareensan tahay intaan waddankayga bixi lahaa mistaari mis qorbaan aadi lahaa waxaan dorbiday inaan iska xoogsado oo timjari aan ka shaqaysto Imis sana ayaad ku jirtaa shaqadan timo jara?
niyo wallaahi waxaan ku jiraa waqti aad u badan adiga ilaa iyo siddeed sano sagaal sano aan gacanta kula jiraa niyo hor dadka ogta isku mid ma aha way dhib badan yihiin qofna wuxuu ku leeyahay laba far ii jar qof wuxuu ku leeyahay saddex far ii jar qof wuxuu ku leeyahay san ay u jartay ma rabin marka waa iska dhib badan yahay laakiinse ilmaha lagu korsadaa oo qotalyoonka magaalada waan ka helnaa maasha allah waa kula qanacsannaha waddanka intaan ka bixi lahayn shaqadeen aad aan ugu faraxsannaha aad iyo aad saaxiib macaane nolosheeda waan ka maarayaa tan familkeyga tan qoyskeyga xataa tan waalidiinteeda waan ka maarayaa aad aan ugu qanacsanahay aad aan ugu faraxsanahay waa shaqada keliya xumaanta gacanta aan ku haystaan leeyahay weliba aad aan ugu faraxsanahay niyo laba waqti aan ka shaqeeyaa saddex saacaan subaxdii soo galaa galinka dambena sideed saacaan soo galaa niyo maalmaha jimcada ah iyo maalmaha iidda waa laba maalin aniga aadkaan u shaqaysano aad ugu faraxsanahay weliba waa weliba waqti aan ka helno run ahaan ciidda u dabaaldegahayaan aad ba- aad baa loo jaranayaa dee ciidda baa si wacan usoo dhaweynan hadduu ilaahi yidhaha insha allahu tacaala maya hadba qofku wuxuu dalab dalabkiisa unbaa raacnaa wuxuu ii qabal dhaha u qabnaa maasha allah farxad badan baa udhexaysa rabalaanka waa bil khayraadsan waa bil cibaado waa bil oo dembi dhaaf shaqadana dee hadda ii ka dambe ciid baa dadka loo dabaaldegaya insha allahu tacaala waa sii furfurnaysaa magaalada waa ciid ciid baa laga dareemaya farxad baa laga dareemaya waa wax farqi weynaa udhexeeya macaamiisha waa tii hore u jirjir iyo hadda isku mid ma aha dadka ciid baa loo dabaaldegaya aad baa loo jaraya madoweys baa la marsanaya daawo wejigaa la dhaqanaya meel v a b bay leedahay meel caadi bay leedahay dadka ciyaal dad waaweyn oo isku jiraan ciyaalka adoo in boqolkii sagaashan iyo shan dad waaweyn waayo ciyaalka waa shan le waayo ma sii badna ciyaalka xiliyaha ciidkana ciyaalka way badanaya ciyaalkaa badanaa dad waaweynka iyo ciyaalka habeenka adu maalinta ciidda beri la dhahayo markay ugu yartaa shan saac iyo bar lix saaca la gaara